bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaal hamiinfa ilaa ka dhawaada qodobada warkan hamiinimo ee idaacadda warsan siin hayta hamiinimadanga maamulka gobolka baayaweyba uusa diyaariyay qorshe laga sugo xilliyada doorashada madaxweynaha soomaaliya ku hadalay waqtiga doorashada ee soomaaliya maamulka ahlu sunna oo abaalmarino guddoonsiyen bilaanbaradeen farsamooyinka gacanta oo yo qayb ku haayeen mashruuc iska taallo oo hore maamulka iyo unbilaabeen siyaasiyiinta somalilan oo ku hadaleen doorashada aqalka sare ee soomaaliya ciidamada etoobiya oo isku kubeen deegaanka halgan iyo al-shabaab oo lagu wareegtay xildhibaan dhuuxul oo ku tirsan galmudug iyo sheegay sababta wasiirada galmudug oo isku casileen antiyeta antiom haysan xafiis turki oo baabuurta maxaabiista iyo rasaastan karaana ka wareejiday ciidamada asluubka soomaaliyeed akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal weyba ku mid aha iraaq oo gebi ahaanba mamnuucday qamrada sarkaal sare oo ku tirsan ciidamada masar oo la qaarajiyay iyo weliba qaraxyo ku dhiyeen dalka jabaan
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
hamiin fayla dhugunsadayaal hamiinama ah hadda uu isniignaha gala hayta taarigdan iyo ka eedanta labaatiyo sideeda bilo tobanaad sanadka lamada kun tumi ila tahana soo bahayana qodobadii warkan haddana ka dhawaada yoogii ofisanga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxmuud iyo sheegay inta dowladda soomaaliya raadlan ku hayna anti reedan dhiyowga kooye doorashooyinka soomaali markale madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxmuud wayba us sheegay inta doorashada iyo markale reedan dhihi doona oo xildhigeeya ka qabsooma doonta madaxweynaha wayba kale uusa farin andaray shacabka soomaaliyeed uusa anjeedi anti oo isku ilaaliyaan khilaafka kala shakiga obsada dhatiyo ee waaniyo midoobaan anti dalka iyo ku dhiyan doorashooyin dadban ee laka heliyow sirlan abuur kalsooni sal adag leh oo shacabka andhaxeeya dowladda federaalka ah maalin in ay doorashadu dib u dhacdo raalli ka badiyo weligii hore ugamaan ahayn hadda ugama ahayn waxaan ku boorinayaa guddiga doorashooyinka federaalka iyo guddiyada doorashooyinka ee dadban in ay xoogooda iyo caqligooda iyo awoodooda isugu geeyaan doorashada waqtigeeda inay dhacdo si saxa ay u dhacdo si daahfuran oo la wada arkayo lagu wada raacsiya ay u dhacdo laakiin aanay waktigeeda kad waxa aad iyo aad u celcelinaya waa waktiga waktiga inaanay dib uga dhicin oo waktiga loogu talagalay baarlamaanka federaalka inuu isu yimaado maalintaasi sida loo qoondeeyey waktiga loo qabtay inay dhacdo oo aanay dib uga dhicin haddii aan waayo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya hadalkan ka sheegay kureed markii uu shalay deeri magaalada jowhar oo uu sameeyey laasun ku qayb galay alay masaarka madaxweynaha iyo saasoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas hirshabelle maamulka gobolka baayaweyba uusa diyaariyay qorshe laka sugow xiliyada doorashooyinka faafahinta warkan faysal dhaay xuseen yaninhay guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka baayunis aadan xasan iyo weliba iskuwarbi qorshayoon diyaareen xiliyadiiyo daran doorashooyinka isoona sheegay intiian diyaareen qorshe lakafadoon tilaka suga ammaanka doorashooyinka weynuusa sheegay intii qeybiya ku qaado doonaan ciidamada booliska gaarka koonfur galbeed iyo shacabka reer baydhabo ayay garab ku helaan ciidanka
maamulka waliba seedna ami oo ergooyinka dabcan weliba waa reer koonfur galbeed meel kasta iyo ku qoyan waliba xidilkoodnalbe ku qoyanjeka meeli magaalmadaadi oo waliboodna doorashada kujakintu meelina shaqooyintu haddii amniga marka koowaad in marka lamaad in marka saddeaad marka shanaad bani oo galan door muhiima ku qaatay number koo waliba amniga haada bulshada oo waliba waa qatiyood dadbahdaayana oo reer baydow waliba mandadan way mahadeli waana maxadiliinta wargashaan dadaamaan wala iskuweelana dad oo muwaadiniinta nadiife sidoo kale guddoomiye yunis ee weliba isu ku hadlay isla shaqaynta fayleendahayda shacabka reer baydhabo iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya wallahi nagaro waa wada shaqeyn iyo gudoomiyaal noo dhexeynta una shacabkaani dowladayna wal walkada waliba waa baniaadina dhiil ama qof waliba waa wala seero koran laakiin waliba uni shacabkayn i madaxweynahayn i wasiirahayn antan baa umada haysagna ani una doonaysa kula qaadan ammaanka magaalada baydhabo iyo weliba naqadka isuwiin waa inaan isku ka hadlay sugowka ammaanka magaalada shacabka reer koonfur galbeed ciidamada booliska gaalka koonfur galbeed oo baaritaaniya ku wadaan xaafado ka yeelan magaalada baydhabo ciidan mahadsanta faysal dhayow ciidamada etoobiya wayba yoosku ku baheena deegaanka halgaag isla deegaankaasna wayba gacanta ka dhigtay ururka al-shabaab cabdi axmed cabdiyare iyo warkan beledweynahan inku dariya wararka laga soo gaarayo degmada halgan ee gobolka hiiraan ayaa sheegayna ciidamada etoobiya fadhiisila ciidaman ay ku lahaayeen degmadaasi ay musaake ay iskaga soo baxeen qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen ciidamada etoobiya ay guud ahaan ay soo farajiyeen bandhigyadii kala duwan ay ku lahaayeen degmada halgan ee gobolka hiiraan wararka ayaa waxaa intaa ku darayaan ciidamada carakada al-shabaab ay gudaha u galeen maanta degmada halgan ee gobolka hiiraana al-shabaab ayaa waxaa lagu soo warramaya inay si buuxda ula wareegeen degmada halgan ee gobolka hiiraan muddooyinka kasoo dhaafay ciidamada etoobiya ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa waxa ay ka dameeyeen ama ay faarijiyeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaana kamid a deegaanada ay faarijiyeen degmada boqorkor ee gobolka hiiraan wiilada sidoo kale deegaanka eel cali ee gobolka hiiraan arrintan ayaa waxay welwel xoogan gelisay shacabka ku nool deegaanada ay faarijiyeen ciidamada emisom gaar ahaan kuwa ka socda waddanka etoobiya waxaana inta badan deegaanadii ay kasoo baxeen iminka gacanta ku haya degaanyaanada xarakada al-shabaabka cabdi axmed xuseen cabdiyare sobi weston beledweyne kulka ahlu sunna wal jamaaca waybayo abaalmarino guddoonsiyana bilaan dhamaysatay farsamooyinka gacanta qayb ku haytay mashruuc iska tallooya oo hore maamulkaasi oon bilaabeen cabdulaahi warsamo roobla iyo warbixin arrintaas ku saabsan galgaduudan in ku dariya munaasabadan oo ahayd mid abaalmarino lagu guddoonsiinayay toddoba iyo soddon haween ah oo maamulka degmada dhuusamareeb gaar ahaan xafiiska haweenka ee maamulka degmadu uu gacan ka siiyey barashada xirfadda gacanta ee xarqaanka ama dawaarka ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka maamulka la magac baxay gobolada dhexe marti sharaf mas-uuliyiin kala duwan oo maamulka degmada ka tirsan iyo xafiiska hay-adaha gargaarka ee maamulka la magac baxay gobolada dhexe ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadashay marwo faadumo oo ah madaxa xafiis haweenka ee degmada dhuusamareeb oo isagu mashruucan fuliyey waxaana ay sheegtay in maamulka degmadu uu aada ugu dadaalay soddon iyo toddobadan hablood ee la baray farsamada gacanta waxaana sidoo kale ay sheegtay in tilaabtan ay tahay mid aada u wanaagsan oo looga baahan yahay maamulada degmooyinka iyaga la midka ah in ay haweenka u sameeyaan farsamooyin ceenkaana maadaama ay hayaan hawsha ugu adag ee qoyska
waxaa waaye barnaamijkan waharqaan gabdhaha hadda soddon iyo toddoba qofood oo bartay waxaan rajeynayaa tiimkan hadda dhammaado u bilaayo oo saddex bilood tiimka ka dambeeya inaan bilaaboyo insha allah inta ka dhiman oo aan rajeynayno in ka badan oo farshaxan iyo dhilaal iyo waxyaabo noocaas ayagana in anaga inoogu daraan waana soo dhoweynaha insha allah maxamed axmed warsame koofi madaxa xafiiska hay-adaha gargaarka iyo mashaariicda maamulka la magacbaxay gobolada dhexe oo isna halkaasi khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu ammaan iyo bogaadin u jeediyey maamulka degmada oo arrintan fuliyey waxaana sidoo kale uu ku dhiirigeliyay ardaydii dhammaysatay barnaamijkan farsamada gacanta oo dhammaantood ahaa haween in ay sii wadaan heerarkooda waxbarasho isagoona ballan qaaday in maamulka gaar ahaan xafiiska hay-adaha gargaarku uu taageeri doono barnaamijyada noocaan ah ee haweenka lagu gacan qabanayo isagoona baaq ugu diray hay-adaha gargaarka ee arrimaha farsamooyinka gacanta gacan ka geysta in ay siiyaan deeqo qalab ah oo ay ku shaqeeyaan haweenkan farsamada la baray sidaas darteed waxbarashada guud ahaan ahmiyad ay leedahay midaana ahmiyad ahmiyad ahmiyad si gaar ay leedahay waa muhim ahmiyadda haddaan intaa soo tago dhiirigelinta waxbarashada waxaan leeyahay dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan u horeeya mas-uuliyiinta santaraalistayda ee halkan jooga mid dhexe iyo mid heer degmaahaba in dhiiragelinta dadka laga qayb qaato way bilaabatay hore way socon jirtay haddana wabarlabaad ayay xawaalay bilaaday in halkaas laga sii wado maamulka degmada caasimada dowlad goboleedka gobolada dhexe si gaar ayaan arrintaas uga mahadcelinayaa waxaana leeyahay waa dhiiragelin aad u wanaagsan in inaan si toos ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka la magac baxay gobolada dhexe cabdulaahi xirsi daacad diirshe oo isna halkaasi khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay in maamulkooda la magac baxay gobolada dhexe uu diyaar u yahay mar walba inay soo saaraan haweenka oo ay kaalintooda ka qaataan bulshada iyo horumarkeeda isagoona sidoo kale sheegay in hablahan loo soo xiray barnaamijkan abaalmarinadana la guddoonsiiyey ay yihiin kuwo mudan in loo furo warshad soo saari karta dharka oo idil toddobiyo soddonka hablood oo dhammaystay waxbarashadan warshad inay furaan baan rabaa maxaa yeelay adduunyada waad garanaysaan qiimaha uu ku leeyahay dharku ku leeyahay ama sanaacada gacanta ku leedahay marka barnaamij industriyaala in loo bedelo baan codsanaynaa sida kuwa kaleo farsamooyinkaa hore loo barto oo dhanna in sanaacad loo bedelo warshad loo bedelo waxaanu leenahay una sheegaynaa dadka u arkaya dowlad goboleedka gobolada dhexe inaan nabadi ka jirin inaan xasilooni ka jirin inaan horumari ka jirin intaan laguma sameeyo magaalada xamar intaan aad arkaysaan laguma sameeyo faraaqana looma haysto laakiin wax la soo waariday oo dibadda laga keenay ayaa lagu daadiyaayoo maalin walba baatigii soo baxa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa qayb ka ah meelaha ugu badan ee haweenka la baro farsamooyinka gacanta waxaana sanad walba ka qalin jebiya dugsiyada kala duwan ee farsamooyinka gacanta ee magaalada ku yaala oo hadda sii gaaraya ilaa shan dugsi boqolaal gabdho u badan kuwaasi oo la baro farsamooyin ay ka mid yihiin cilaansaarka dharkarinta dawaarka iyo sidoo kale howlo kale oo aada u fara badan kuwaasi oo qaarkood hadda ku dabara nolosha maalmeed ee qoyska cabdulahi warsamo roble galgaduud aana kumida siyaasiyiinta kujeeda deegaanada maamulka somalilan oo la hadaleen warbaahintii sheega anti siyaasiyiinta kujeeda deegaanada maamulka soomaali antio diyaarin ayang antio muujian tanaasul antio ku qeyb nagana dowlada cusub ee ku dhisay soomaaliya ismaan cilmi boqore oo kumid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaali islamarkaana kujeeda deegaanada maamulka somalilan yeesheen inta siyaasiyiinta somalilan yoonka qanacsanaan intii gobolada somalilan laku sii xubno aqalka sare tumikooga xubnooda laakiinse la badbaadiy midnimada soomaali iyo diyaarinayan antiyo tanaasulana wayba soo kale sheegay intiyo go-aan kuku sugayaan hogaamiyaalka madallo wadatasha qaran islamarkaaniyo taageero doonaan go-aanadiyo hasaarana wax soo shaacbaxay oo ku saabsan arrintii birwaqooy weli ma jiraan laakiin saadaal iyo rijo fiican baa la qabaa waxaana laga dul sugayaa madaxdii madasha qaranka ayaa laga sugayaa oo la filayo mow inay faraystaan arrinta bir waqooyina ay muxuu ahay go-aanka gaareen gabashada iyadu waxay u badnayd dhismaha aqalka sare ayay u badnayd gabashadu wax kasta waa suurtagal adeer marka kooda tobanka xubnood waxaan ku qanacsan nahay ma aha laakiin wadliga jira iyo wax xaaladda maanta joogta ayay markaa laga marka insha allahu tacaala haddii aanu aragno muxuu ahaaye inay habboon tahay in kooda tobanka xubnood aan qaadano waxana qanciyo horeba nama qanciyaan awalan hore u nidhi dhammaan maamul goboleedyada dalka ku jara ayaa dhammaystireen xubno manka kora marka laku reebo maamulka soomaaliya isaas oo kale maamulka cusub ee dhowaan laku dhisi jowhar oo laka magacaabo hirshabeella dhinac kalena xildhibaan ku tirsan baarlamaanka maamulka galmudug oo laka magacaabo xasan cali dhuxul iyo ku hadalaya is-afdilaada wasiirada qaar ee maamulkaas iyo sababaneeta kuriyeed markiiyo wasiirada waayeen shaqayo ka qabdaan iyo xafiis iyo ka shaqeeyaan xildhibaan dhuxul weyba-uuse madaxweynaha galmudug ka eedayay inti shaqada maamulka galmudug uu sishilayska koobanya islamarkaana iyo injarna holiyo qabad ahayn xubno kale ee ka jara maamulka xildhibaanada galmudug ee sheegaantiyo anweerayeen cabdikariim xuseen guuleed waana kula xisaabtamayaan xafiislaanta wasiirada haysata mushaaraadka maqan iyo shaqalaanta haysata wasiirada ku jira maamulkaas sababtu waxa ay tahay waxaa loo baahanaya wasiirka xafiisa ku shaqeeya iyo maamul nidaam kala xego oo kala haga dawladda ayaa loo baahanya haddii wasiirku waayo xafiisa ku shaqeeyo iyo maamulka ku shaqeeya uu waayo wuxuu ku kasban yahay inuu xilkii gudasho la-aanta wuxuu la gudan waayay inuu soo bandhigo xilkana iska casilo sababta wasiirka waxaa loo doorta inuu umada waayo umada u shaqeeyo haddii shaqadii waayo waa inuu dib u celiyo oo shacabka uu tuso inuu xukuumadii uu la shaqeynayo magacaabatay inuu la shaqeyn waayo kana shaqeyn waayey duruufo jira awgood oo dhanka xukuumadda ooga imaanayo taas ayaa keenta wasiirada degdega inay soo casilaan shalay wayba shaqada ku tabayla muwasiir ku-xigeen oo ku tirsan maamulka galmudug haana sustababisha gasheegan anti oo isku ku tabayn shaqadii wasaarado iyo dhan hayeen maamulkaas galmudug dowladda turkiga iyo ciidama ciidamada asluubta soomaaliyeed ka warajaday basas laka qaado maxaabiista haanaso iyo noocga ayin haana rasaasan karaana safiirka dowladda soomaaliya fadhi dalka turkiga ambasador cabdulaahi maxamed cali ooay uga heliyayaan howlwadeyno safaarada ku tirsan iyo ka wareejeen baabuurtaas dowladda basaska oo etiradiyo iyo etilama iyo way baalankatara galeen intii lanka adeeg maxaabiista xabsiyada dalka ka hiran iyo-ana safaarada soomaaliya turkiga yasaate markab iyo dalka hadeeri doonaan dhawaan taliyaga ciidanka asluubta soomaaliyeed sareeyo guud bashiir maxamed jaamac ayay sheegay inti basaskan iyo xabadan karaan iyo iyo qorsheeyan marka iyo si toose taliska la wareeg intii laka qaada maxaabiista xiliyada lijeeyo maxkamado way banayso dowlada turkiga uusan kunkumaha nagay taageerada iyo la garab surunyeen ciidamada asluubta soomaaliyeed meelo warkaas ku dhawaansuda aysan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo jenaraal caadil raagic iyo ka dhamaday manshay hortiis magaalada qaahiro kureen markii rasaas badan lala dhiga sarkaalkan ee xukumay ciidamo masar kurooga gacanta siinay way bana la toogaday uusoo ku bahay idiis maalintii sabtada magaalada qaahira sidii warbaahintan sheegeen walaaliis dhinaga sharciga kooxo hubkaan qaadi xukuumadda masar ee inqilaabka kakoy iyo dileen boqolaal ku tirsan ciidanka booliska ee ciidan qalab wadee xaasiyayo laka magacaabay samira iyo ansheegda intii daqiiqad kureed markii uusa mansheya ku bahi iyo dheegan rasaas oo culus way bana ka dhigeena xabado badan isla goobtii xabada laga kadhow iyo ka dhamadee warkii isinkula dareetan dhugunsadayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo daninkaga warkan way baasin saartay islamarkaana tasinkula dareertaaseen ushuur ismaail axmed e way baliin farsameeyey faysal dhaayo xuseen akhyaarey naqalalanka warkan dhaafoorsa radio dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed ee reedan ku fiirsada koran inta warkankan lamid ee reedanku kulumaan haddii ilaahay gudhaalo ku nagdo way basiin gutamaan sidaas iyo nabadgelyo